qof oo aragtay dhinac al-shabaab ku dhamaday lama qof oo dhinakaana ku dhamaday dagaalkii horta horta saasa ku dhihi buulafuur ay buulafuur oo ku tirsan kansaa dheer haddii ciidankii kano dagaalka qaadeen alaala horta soonga la rooga intii baan sheeg hanuumanba qiibti hor aragtay lixa qof iyo ku dhamatay lamin oo nin aragtay lama qof si lama askari aan oo dhamatay qiibti damben aragtay afaran oo dhamatay iyo saddex qof ku dhamatay sagaal qof oo iyoona aragtay lix qof oo anaga geerida inta dhunta kastay qiibti hore saasahayti qiibti hore saasahayti qiibti dambe aragtay on aragtay afaran oo dhamatay iyo sidii ku dhamatay markii la iska dariyo u sagaale un qof aragtay ama hilka geeraysa walaa isku darka kasaare ku dhaladay aragtay ma iska ata tumani oo aragtay shan qofa iska ata siyeed qof oo dhaawa dhinaga kaane tumucyo siyeed oo dhimisho oo dhaawa ina al sheegay ad xaalad wali un aragtay magaciyadan dhabagali un kuhayn walaal horta goobtaas aragtay ciidankii dhagansaa dheeri deganye qiibtaas dagaalka la infaadan aragtay ciidankaas meelo roogi dagaalsha la infaadan haddii ha dagaalameyna geed gadaalahan ku nagadan gadaalahan ku nagadan haddana fadhiisashoha ka nagadan aa saldhigii ciidankii dagaalaa markii ka dagaalamay kadib waa soo noqday gansaa dheer fadhiisintiisa kasoo noqday deegaanka meel oo oo andhow aragtay gansaa dheer sagaal kilomitr andhow meelahay yoon hidaasan ka garguuridan ilaa dhinac alkay hawaal barbaari dhinac raamodaydoyda andurgan qiibtun intaan aragtay hadii hal qof oo ciidan oo aragtay oo dhinac al-shabaab nimroo ciidankuna gadaalahan ku nagay walaalow aragtay dagaalo kale oo hadda dhawaa aragtay dhawaan ama dhiina xaaladii isku deganaayti qiibta soo aragtay ha ku aruursadii meel sagaal kilomitr injarti degmada ha ka aruursadii dagaalkaas laka qaadi ma inta kale aragtay xaaladii isku deganta walaalow saasaan badanya haddii ilaahay saasaan badanya degmada hadii la ciidan wadani ah oo aragtay wadanka laku dhadhisi oo magaalayaalka ilaa beelo lahakfuli iyo hadii laylindhisi horta ciidan siyaa yaraay howlgal sheenama bilaawna shalaya bilaaway howlgal keliya aragtay shalaya bilaaw